bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun man nadara fi kitaabi man yuxdaru cala almuslimiin liyastabiina amruh baabu bayaani xukmi man qof xukunkii caddayntiis buu u baab yahay nadara fiiriyey fii kitaabi man qof warqaddiis yuxdaru laga cabsanaayo cala almuslimiina muslimiinta looga cabsanaayo liyastabiina loona fiiriyo inuu caddaado amruhu ninkaa laga baqaya arrinkiisa tarjamada marka wuxuu u wadaa inuu yidhaahdo nahyiga ku soo arooray qof qofna inuunan fiirinin warqad ama kitaab qof kale ilaa inuu u idmo maahane nahyigaas waxaa laga reebayaa oo aan layska reebin haddii waxaas la akhrinayo ay dhib u keenayaan muslimiinta oo qof muslima ama dad muslimiina ay dhib u yihiin in la akhrin karo inay bannaan tahay macnahaas waayadda marka macnaha uu u baabeeyey qaala xadahanaa yuusuf bnu buhluul qaala xadaanaa xadahanaa bnu idriis marka yuusuf bnu buhluul alkuufiyu asluhu min alambaar bukhaari unbaa sitada ka soo saara bis magaca aabbihiisna waa buhluul calaa wasni fucluul qaala xadaana bnu idriis qaala xadaanii xuseyn bnu cabdiraxmaan can sacdi bni cubaydata can abi cabdiraxmaan asulamiy can caliyin radia allahu canhu qaal bacahanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigaa idiray aniga iyo wazubayra bna alcawaam zubayr wa abaa marhadin alghanawiya iyo abuu marhad alghanawi wa kullunaa dhammaanteenna faarisun fardooley aan nahay fa qaala waxa uu yidhi indaliquu taga xataa ta'tuu rawdata khaakh meeshaas ilaa aad ka tagtaan rawdatu khaakh la yidhaahdo fa inna biha imra'atan naag ayaa meeshaa dhexdeeda ku sugan min almushrikiina gaalada ka mida macahaa saxiifatun warqad ayay wadaa min xaatib ibni abi baltacata ka socoto ila almushrikiinana ku socoto qaala faadraknaaha waa haleelnay waa gaarnay tasiiru calaa jamalin lahaa iyadoo ku soconayso rati ay leedahay qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi calaa jamalin lahaa xaysu qaala lanaa rasuulu llahi sal ly salam meeshii nebiga ou noo yidhi qaala waxa uu yidhi qulnaa waxaanu nidhi ayna alkitaabu aawey warqadii aladii macaki adiga aada wado qaalat maa macii kitaabun wax warqada ma wada ayay tidhi fa anaqnaa bihaa waa tu'inay oo ratigii baan fariisinnay fabtagaynaa fii raxlihaa waxaan raadinnay oo aan ka goobnay warqadii ratiga waxa u saaran alaabteedii famaa wajadnaa shay-an waxba ma aanan helin qaala saaxibaaya labadeedii saaxiib waxay dhaheen maa naraa kitaaban wax warqada ma arkayno qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi laqad calimtu waan ogaaday maa kadaba rasuulu llahi sal ly salam nebiga ma been sheegin waaladii yuxlafu bihi allaha lagu dhaartaan ku dhaaranayaaye latukhrijinna waad soo bixinaysaa alkitaaba warqadda aw la ujaridannaki ama dharkan kaa dhigaya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka mutahamka ah in la guulguuli karo oo ciqaab lagu guulguuli karo laqasb la xiri kara xataa ayb marka ilaa ilaa waxaas qiro ma lagu tumaayo laakiin runta sheegaa lagu tumaya bis ayb qaala waxa uu yidhi falamaa ra'at iljidda yacni marka qofka yani xaakimka ah qaraa-inta iyo waxyaabaha uu ku gaari karo xaqa waa inuu isticmaalo albayina marka la leeyahayna bayinadu keliya maahan markhaati bis maaha markhaati baa wax lagu xukumi karaa iqraar baa wax lagu xukumi karaa qaraa-in kalea wax lagu xukumi karaa waxaa aad masaladaa si fiican ugu dabagalo alimaam ibnulqayim kitaabkiisa auruq lxukmiya aduruq alxukmiya ayb ayuu masaladaasaad moodaa keligeedba inuu ka alifay kitaabka dhanba ayb qaala waxa uu yidhi falamaa ra'at iljidda markay dhab aragtay minii aniga xaggayga ay ka aragtay inaanan ciyaaraynin oy dhab iga tahay ahwat biyadihaa gacanteeda ayay jalleecday ilaa ilaa xujsatihaa waxay meesha marka guntigeeda ayay gacanta aadisay wa hiya muxtajizatun bikisaa'in mara ayayna gunti u ahayd oo guntiga ugu xirnaa fa akhrajat ilkitaaba warqaddii bay soo bixisay qaala faindalaqnaa bihi ilaa rasuuli llaahi sal ll ly salama nebiga ayaan ula tagnay warqaddii marka bacdi riwaayaatna halkaasay ka soo bixisay ayayayay tilmaamayaan faqaala nebigu waxa uu yidhi maa xamalaka yaa xaatibu calaa maa sanacta xaatibow waxa aad samaysay maxaa kugu xambaaray qaala waxa uu yidhi maa bii ilaa an akuuna mu'minan billaahi wa rasuulihi maa bii aniga dhexdayda maahan oo iguma sugna ilaa an akuuna inaan ahay maahane mu'minan billaahi wa rasuulihi qof alle rasuulkiisa rumaysan wamaa hayartu waxba ma bedelin ma doorinin wamaa badeltu waxna ma bedelin oo diinkaygii kama tegin aradtu waxaan doonay an takuuna lii cinda alqowmi yadun qoomka agtooda gacan inay iiga yacni quraysh gacan inaan ku yeesho nicmo ayb yadfacu allaahu bihaa can ahlii wa maalii gacantaasoo alleh uu ku difaaco ehelkayga iyo maalkayga ma ka yaallo walaysa min asxaabika hunaaka asxaabtaada ma jiro mid ka mida ilaa walahu man yadfacu allaahu bihi can ahlihi wa maalih qof kastoo asxaabtaada ka mida dad buu haystaa ehelkiisa iyo maalkiisa oo alle ku difaaco qaala sadaqa nebigu waxau yidhi ninkan run buu idiin sheegay falaa taquuluu lahu ilaa khayran khayr maayo wax kale ha ku dhihinina qaala faqaala cumaru bnu lkhadaab cumar baa marka wuxuu yidhi innahu qad khaana allaha wa rasuulahu wlmuminuun waalmu'miniin rasuul allow ninkaani allow khiyaanay rasuulkuu khiyaanay mu'miniintuu khiyaanay ishkaal marka waxaa ku jiro nebigii oo dhahaayo khayr maahe wax kale ha ku dhihinina cumar inuu sidaan yidhaahda say ku dhacday marka waxaa la leeyahay marka hadalkaa taqdiim iyo ta'khiir ku jiraa warkan cumaraa horreeyey kadib uu nebiga sidaa yidhi dayb ama inuunan cumar warkaan nebiga maqlin ayaa lagu xambaarayaa inuunan maqlin dayb ama inuu u arkay cumar ninkan inuu dembi weyn galay maanic hadda ka celiyaana aanu jirin binaan calaa daalika ayuuse hadalkan u yidhi marka waxaa ka qarsoonaaday maaniciisa ayb fadacnii iga tag fa adriba cunuqahu luquntiisa aan dhuftee qaala faqaala yaa cumaru wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha qad iطalaca calaa ahli badrin alla inuu daalacday oo fiiriyey reer beder faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad wajabat lakum aljanna janna idiin waajibtay ayb marka qofka bedrigaa macnuhu maahan qofka bedrigaa inaan la ciqaabaynin haddii uu galo xuduud xuduudda waa beder ka mancin mayso ayb macnuhu waxaa weeyaan uun wixii dembi aada gashaan alle toobow idin waafajinayaa maalinkaas aad yacni alle yacni aad aad diinkiisa difaacdeen buu idinku qiimeynah waana ka soo hadalnay macaanida ku jirta qaala fadamacat caynaa cumar cumar labadiisii indhood waa ilmeeyeen wa qaala allaahu wa rasuuluhu aclam markaasuu yidhi alle ee rasuul ayaa ogaal badan xaal sida uu yahay alle rasuulaa naga og tarjamada marka maxalushaahidka waxaa weeyaan warqaddaas in inta lasoo bixiyey la akhriyey marka wixii cabsi ay ku jirto muslim ku dhibaatoonayo ama mafsado weyn ay ku jirto ee warqad ku qoran waa la fiiri karaa marka xadiidka ama nahyiga ah aharka dhahayo qofna qof kale younan eegin qoraalkiisa ama warqadiisa younan eegin macnaheedu waa haddaan mafsado ku jirin ayb tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir baabun ayaadaakani baabun baab weeyaan kayfa yuktabu ilaa ahli lkitaab ahlu kitaabka sidee baa loogu qorayaa ahlu kitaabka marka warqad loo qoraayo see loo qoraa warqadooda qaala xadaanaa mxamed bnu muqaatilin abulxasan wahuwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yuunus huwa bnu yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutbah ana bna cabbaasin akhbarah ana abaa sufyaana bna xarbin akhbarahu ana heraqla arsala ilayhi fii nafarin min quraysh heraqle ayaa u cid diray isagoo ku dhex jira jamaaco quraysh wa kaanuu waxay ahaayeen tijaaran dad oo taajiriin oo ganacsado bishaami shaam yacni dhexdeed ku sugan fa atowhu way u imaadeen fadakara alxadiida xadiidkii dheeraabuu sheegay in soo marnay awalka kitaabka aan ku soo marnay qaala uma dacaa bikitaabi rasuuli illaahi sal ll ly salam heraqle wuxuu u yeertay warqaddii nebigu soo diray fa quri'a waa la akhriyey fa idaa fiihi waxaa ku taallo bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabdillaahi wa rasuulihi ilaa heraqla cadiimi aruum assalaamu calaa man itabaca alhudaa amaa bacdu marka waxaa laga qaadanaya dhowr shay bisin in lagu bilaabi karo warqadda gaalba ha loo dira haddii la rabee ayb oo isagu marka haddii uu qabto waxaa kaloo laga qaadanayaa aayad haddii lagu qoro warqad weyn oo waxa ku yaallay hadallada kale ay badan yihiin hal aayadna ay ku taallo in la junub iyo qof kastaa inuu taaba karo qaban karana xukunkii musxafka ma leh ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku markuu warqad diraayo inuu ninka diraayo isku hormariyo isaga laanna nebigu wuxuu yidhi min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi ilaa fulaan ibni fulaan waxaa laga qaadanayaa marka warqadda qofka ay ka socoto ayaa isku bilaabayo qofkay ku socotana waa dambaynayaa ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa gaalada salaan qeydan in lagu bilaabi karo salaan muqayad ah in lagu bilaabi karo leanna salaanta nebiga waa muqayad oo wuxuu yidhi assalaamu calaa man itabaca alhudaa assalaamu calayka iyo calaykum iyo ma aha waa assalaamu calaa man itabaca alhudaa ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa gaalka haddii lasoo dumaayo in magac dadkiisu u yaqaanaanoo weyn in lagu sheegi karo leanna nebigu wuxuu leeyahay ilaa heraqla cadiimi ruum cadiimi ruum marka erey weyn ayb fiqigaas dhan baa laga qaadana ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan biman yubda'u fi lkitaab biman kumaa yubda'u lagu bilaabanayaa fi lkitaabi qoraalka warqad marka la dirayayaa lagu bilaaba masaladeedaan sheegaynay wa ayuu tarjamo ka dhigtay wa qaala leysu xadaanii jacfar bnu rabiicata can cabdiraxmaan bni hurmuz can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sal ll ly salama annahu dakara rajulan nin ayuu sheegay min bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid a akhada khashabatan alwaax ayuu qabtay fanaqarahaa waa qoday fa adkhala fiiha alfa diinaarin kun diinaar buu dhexgeliyey iyo wa saxiifatan warqad minhu isaga ka socoto ilaa saaxibihina u socoto ayb wa qaala cumaru bnu abi salamata can abiihi can abi hurayrata qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama najara khashabatan wuxuu jeexay alwaax fajacala almaala maalkii buu yeelay fii jawfiha khashabada dhexdeeda wa kataba ilayhi saxiifatan warqad ayuuna ku qoray min fulaanin hebelay ka socotaa ilaa fulaanin bayna u socotaa marka yaa iska bilaabay ninkii qoraaye ayaa iska bilaabay ayb marka ayb tarjamada marka meeshaasay ka mudaabaqaynay hal ishkaal ayaa imaan karo ishkaalkaas wuxuu yahay dadkan annaga dadkii naga horreeyey wey sharcu man qablana wuxuu uga leexday xadiidkii hore ee qisadii heraqla halkan muxuu ugu keeni waaye ila iyadaaba deliil u ah soo maaha waxaa la dhihi karaa wuxuu uga leexday alimaamu albukhaari qof baa wuxuu isdhihi karaa de nebiga isaga cid ka weyn oo makhluuqa ma jirto saas darteedu isku hormariyey laakiin khayru nebiyi xukunkiisu soo noqona lama oga ishkaalkaasaa la keeni karaa ee nebiga magaciisa ayuu ka hormariyey maga magaca heraqla de nebiga isagaaba weyn oo cid la weyneeyo la hormariya isaga munaasab u ah laakiin dadka ayaga isla faca ah markay isu dirayaan ma laga fahmi karo dhinacaas taasuu marka u keenay qisadan uu u aaday marka ayb ayb adabulmufradkana xadiidkan uu ku keenay wuxuu ku keenay min ariiqi khaarijata bni zayd bni thaabit can kubaraa'i ali zayd bni thaabit hadihi arisaala licabdillaahi mucaawiyata amiiri lmuminiin min zayd bni thaabitin salaamun calayka aharkanna waxaa ka muuqdo inuu hormariyey qofka uu u diraayo ayaa aharkan lagu hormariyey wa cinda abi daawuud min ariiq ibni siriin can ibni alcalaa ibni alxadramiy can alcalaa anahu kataba ila nabiyi sal ll ly salama fabada'a binafsihi nebigu warqad u qoraayay nafsadiisu ku bilaabay ayb ibnu cumar ilmihiisa markuu amro inay warqad qoraan u amri jiray an yabda-uu bianfusihim iyaga inay isku bilaabaan ayb wa can naaficin kaana cumaalu cumar idaa katabuu ilayhi bada-uu bianfusihim cumar dadka u shaqeeyo marka ay warqad usoo qorayaan dadka yacnii amiirada ka ah gobollada ama degmooyinka markay warqad usoo dirayaan iyagaa isku bilaabi jira min warqadaani waxay ka socotaa iyagaa isku bilaabi jiray ilaa amiiri lmuminiina cumara bni alkhadaab warqadii qofka inuu isku bilaabo asaga si hadhow markuu qofka furo warqadda marka ugu horeyso horta cidday ka socoto inuu ogaado ayaa muhim laakiin haddii warqadda cidda cidday ku socota bisaa la qoray warqadiibuu soo qaaday magaciisaa ku yaalla waa wadaa waa wadaa waa aqriyay yaa usoo diray ma oga weli haddii gadaal laga dhigo qofka usoo diray waa lagu wareerayaa laakiin marka ugu horeysaba qofka soo diray haddii la qoro meeshay ka timid baa si fudud markiiba loo fahmaya ayb xadiidkii marka kitaabu listiqraab iyo aan ku soo marnay uu keenay ee qisadii reer bani israa'iil ayb baabu qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalama quumuu ilaa sayidikum ayb baabu bayaani qowli nabiyi sal ly salam nebiga qowlkiisa caddayntiisiibu u baab yahay uu yidhi quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u kaca sacdu bnu mucaad buuna ka wadaa qaala xadaanaa abulwaliid wa huwa hishaamu bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can sacdi bni ibraahiima can abi umaamata bni sahli bni xunayf can abi saciidin ana ahla quraydata reer qurayda nazaluu calaa xukmi sacdin sacad xukunkiisay ku degeen yacnii in sacad wuxuu ku xukumo lagu qaado ayay ogolaadeen fa arsala nabiyu sala allahu calayhi wasalama ilayhi nebiga waa u cidiray sacad fa jaa'a waa yimid faqaala waxa uu yidhi quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u kaca ow qaala khayrikum ka idinkugu khayr badan u kaca faqacada cinda anabiyi sal ll ly slam nebiga agtiisuu fadhiistay faqaala haaulaa'i nazaluu calaa xukmika waxa uu yidhi kuwaan xukunkaagay ku degeen qaala fa innii axkumu anu waxaan xukumayaa an tuqtala muqaatilatuhum in la laayo kuwooda dagaalami karo wa tusbaa daraariyuhum kuwooda maxasta ahna in la qafaalo oo addoomo laga dhigto fa qaala waxa uu yidhi nebiga laqad xakamta waad xukuntay bimaa xakama bihi almeliku allaha boqorkaa wuxuu ku xukumay ayaad ku xukuntay qaala abuu cabdillaahi imaamu albukhaari waxa uu yidhi afhamanii bacdu asxaabii asxaabteyda qaar ka mida ayaa ifhamsiiyeen xadiidkan yacnii qayb can abilwaliid min qowli abi saciid ilaa xukmika laga gaaro ayb xadiidkan marka tarjamadii xadiidku mudaabaqadooda waa daahir oo qeyb xadiidka ka midaba waayo tarjamada ayb waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan ibnu bataal waxa uu yidhi fii hada alxadiidi amru limaami alacdami biikraami alkabiiri min almuslimiin imaamka weyn inuu amro dadka inay karaameeyaan qofka weyn ee muslimiinta ka mida ayb wamashruuciyatu ikraami ahli lfadli fii majlisi alimaami alacdam waxaa kaloo laga qaadanayaa imaamka weyn majliskiisa dadka waaweyne ahlu fadliga in lagu karaameeyo waalqiyaami fiihi waalqiyaamu fiihi ligayrihi min asxaabihi in loo istaago wa ilzaamu nnaasi kaafatan bilqiyaami ila alkabiiri minhum iyo in dadka lagu ilzaamiyo inay u istaagaan dadka waaweyn ayb oo iyaga ka mid ah mas'aladaas marka wuxuu yidhi ibnu bataal qoom a'immada ka mida ayaa manciyeen mancintana waxaa keenayso xadiis waa kan waxaa laga fahmayaa inay bannaan tahay in loo istaago qofka fadliga leh xadiid kalaa jiro mucaawiya nebigu uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama uu yidhi man axaba an yutamahala lahu nnaasu qiyaaman an yatamahala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jeclaysto inay dadka u istaagaan naarta meeshuu ka geli lahaa ka diyaarsado labadaas xadiis baa marka sidii loo jamcin lahaa culammada ay hadal badan ka qabaan sida ugu dhowna waa laba madhab un in la maro madhab in la yidhaahdo man xadiidkan dambe mucaawiya macnihiis waxa uu yahay qofkii isaga jecel in loo istaago ninkii isaga dadka jecel inay u istaagaan haddaan loo istaagin xanaaqaayo oo waa la idaraabay iyo dhahaayo kaasoo kale waa maxaa yeelay takaburaa ku jiro oo loogama aamin aha kibir xadiidkan kalena waa qofkii isaga aan rabinba in loo istaago inta loo istaago la salaamo inaynan dhib lahayna kan laga qaadanaa bay dhaheen ayb istaagitaanka ayaana dhowr nooc ah sida alimaam ibnulqayim iyo uu sheegay wuxuu yidhi waalqiyaamu yanqasimu ilaa halaati maraatiba qiyaamun calaa ra'si rajul ninkii waa fadhiyaa waa la taagan yahay madaxiisa madaxiisa laba qof ama dhowr qof baa saa u taagan isagana waa fadhiyaa midkaas waa midka nebigu uu diiday waana ficlu ljabaabira markii nebigu uu fadhiga ku dukanayey saxaabadana ay istaageen waa kii yidhi waxaad ku dhowaateen inaad samaysaan ficla faris maxay sameeyaan boqoradoodu fadhiyo ayay iyagu taagan yihiin ayb wa qiyaamun ilayhi mid kalena waxay tahay qofku markuu albaabkaas ka soo gelayo in laga sii hortago in loo istaago laga sii hortago ayb wa qiyaamun ilayhi cinda quduumihi markuu ama safar ka soo galo ama meel ka yimaado walaa ba'sa bihi kaas dhib ma laha midkaasi dhib ma laha wa qiyaamun lahu cinda ru'yatihi midka saddexaadna waxay tahay mar allaalaba markii la arkaba in loo istaago midkan dambe marka wahuwa almutanaasacu fiihi kan waayo midka khilaafka ku jira marka soo ma garanin marka saddex nooc qofkiioo fadhiyo in la taagnaado waa la reebay isaga kaas war ma leh qofkiioo safar ka soo galay oo albaabkaas ka soo galay ood ka hor tagto ood salaanto salaantiisa aada u istaagta yacni waa nin safariya ka soo galay ama meel ka yimid marti iyo wax kugu ah kaas waa la ogolyahay waxaa la mida midkaas nicmo markay qofka kusoo cusboonaato in loo istaago laga hortago loo hambaliyeeyo calaa sabiili tahni'a waa bannaan tahay ayb midka saddexaad ee khilaafka uu ku jiro waa midka mar allaale markii qofka la arko in loo istaago ka khilaafka ku jira kaas wa laba imaamaana aad ugu dooday mas'aladan alimaamu nawowi oo isaga ogol istaaggaas haddii ay tahay fadli iyo cilmi iyo dartiis loogu istaagayo laa ba'sa sidaasuu yidhi waxaana yacni uu ka alifay kitaab la yidhaha atarkhiis atarkhiis kitaab risaale la yidhaha buu ka qoray ibnu xajarna waa soo khulaaseeyey risaaladaas waxyaabihii uu xujaystay ninka kalena waa alimaam ibnu lxaaj oo maalikiyada ka mid a isagana qowlka kalow qaatay inaan loo istaagi karin qofna adilo badan buu isaguna keenay xadiidkanna wuxuu ku towjiihiyey quumuu ilaa sayidikum riwaaya waxay ku daraysaa fa anziluuhu sayidkiina u istaaga soo dejiya sacad dhaawacuu ahaa dameeraa lagu keenay isagoo saaran marka u istaaga macnaheedu waxay tahay u kaca oo soo dejiya waayo dameerka ka soo dejiya waa dhaawace ayb riwaayadaasna ibnu xajar inay saxiix tahay ayuu sheegay iyadaas ayuuna weliba xoojiyey ayb labadaas madab baa ku jirta marka hadalladaasoo dhanna marka iyo jawaabaha la ysdhaafsaday wou qoray ugu dambeyn marka ibnu kathiir ayaa tafsiirkiisa waxaa looga soo wuxuu ka soo guuriyey can bacdi almuxaqiqiina altafsiila fiihi ma loo istaagi karaa qof tafsiila ku jira faqaala waxa uu yidhi almaxduuru an yutakhada daydanan kacaadati alacaajimi kamaa dalla calayhi xadiidu anas shaqo in laga dhigtaa la diida qofka in shaqo laga dhigtaba markii la arko istaag markii la arkoba istaag ayb ma la ogola taas waa caadat alacaajim wa amaa in kaana liqaadimin min safarin hadduu safar ka soo galay ow lixaakimin ama nin xaakima fii maxalli wilaayatihi meeshii uu ka telinayay ayaad joogtaa falaa ba'sa bihi dhib male waxaas waalidka iyo wiilkana dhib ma laha waalidku inuu wiilkiisa u istaago wiilku inuu waalidkiisa u istaago dhib ma laha faatimo iyo nebiga waa isu istaagi jireen ayaa taana dhib ma laha nicmo iyo ayuu qofkii kusoo siyaaday in loo istaago dalxata bnu cubaydillaahi waatuu u istaagay kacbu bnu maalik ayb qultu wayaltaxiqu bidalika maa taqadama fii ajwibati bni alxaaj katahni'ati liman xadatat lahu nicmatun ow liicaanati alcaajizi ow litawsiici almajlisi ow gayri dalika wallaahu aclam ayb khulaasada marka mas'alada waa taas marka ayb xadiidkanuu marka keenay quumuu ilaa sayidikum marka quumuu ilaa sayidikumna riwaayada fa anziluuhu ku darayso ayaa qariino macnaha loo jeedo laga fahmi karo tilmaamayso ayb baabu lmusaafaxati musaafaxadii xugunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay musaafaxadana waxaa laga wadaa gacantaada baabacadeeda calaacasha cad in qofka calaacashiisa cad aad gelisid waa isgacanqaad wa qaala bnu mascuudin callamanii nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu i baray atashahuda ataxiyaadka wa kaffii bayna kaffayhi iyadoo gacantaydu ay gacantiisa ku jirto yani maxaa laga qaadanaya waa i salaamay markaa isagoo weli i hayo oo aan ideynin ayuu ataxiyaadkii i baray tashahudki waa inay marka salaamtu mashruuc ay tahay gacanqaadka wa qaala kacbu bnu maalikin dakhaltu lmasjida masjidkan galay fa idaa birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebigaaba ku jiro faqaama ilaya dalxatu bnu cubaydillaahi baa iisoo istaagay yuharwilu isagoo soo ruclaynayo xataa saafaxanii ilaa uu i gacan qaaday wahanna'anii ou ii hambaliyeeyey waa markii towbada laga aqbalay meeshaana waxaa laga qaadanaya in loo istaagi karo qofka nicmo ay kusoo zaa'iday inta u istaagay usoo orday ayuu gacan qaaday nebigana marka waa arkayaa waa taqriir marka qaala xadaanaa camru bnu caasimin qaala xadaanaa hamaamu can qataadata qaal qultu lianasin ayaan ku idhi akaanat ilmusaafaxatu musaafaqada ma jirtay fii asxaabi nabiyi sal l salam nebiga asxaabtiisa dhexdooda qaala nacam haa buu yidhi waa isa salaami jireen iskacan qaadi jireen qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanii bnu wahbin qaala akhbaranii xaywatu qaala xadaanii abuu caqiilin zuhratu bnu macbadin anahu samica jaddahu cabdallaahi bna hishaam qaala kunaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nebigaan la jirnay wa huwa aakhidun biyadi cumara bni alkhadaab isagoo cumar gacantiisa ku dhegan ayb marka ibnu bataal waxa uu yidhi almusaafaxatu xasanatun cinda caamati alculamaa'i waqad istaxabahaa maalikun bacda karaahatin karaaha ka gadaale imaam maalik waa sunneeyey wa qaala annawawiyu almusaafaxatu sunnatun mujmacun calayha cinda atalaaqi musaafaxadu waa sunno lagu ijmaacsan yahay cinda atalaaqi marka la ysla kulmo agteeda ay dadku isla kulmaan mas'ala marka qaala annawawiyu wa amaa takhsiisu almusaafaxati bima bacda salaatay asubxi waalcasri salaanta musaafaxada in lagu gaar yeelo salaada casir kadib iyo salaada subax kadib faqad mahala bnu cabdisalaam fi lqawaacidi albidcata almubaaxata bihaa waa bidco iska bannaanuu yidhi ciz bnu cabdisalaam qaala annawawiyu wa aslu lmusaafaxati sunnatun musaafaxada asal ahaanteedu waa sunno wa kownuhum xaafaduu calayha fii bacdi alaxwaali laa yakhruju dalika can asli sunna dadka gobol hadday casirkii iyo ku gaar yeelaan iyo subxii sunnanimadeedii ma halaabayso ma ka baxayso qultu xajara tacliiqinaya marka walinadari fiihi majaalun arrintan baxhi bay u baahan tahay majaal baa ka furan fa ina asla salaati annaafilati sunnatun salaada sunnada in la dukada asalkeedu waa sunno muragabun fiiha waa la jecel yahay wa maca dalika faqad kariha almuxaqiquuna takhsiisa waqtin biha duuna waqtin laakiin culimada muxaqiqiintaa cibaada salaadaha sunnooyinka waqti in lagu gaar yeelo shaaricu uunan ku gaaryeelin waa diideen ayb way kahdeen marka tanna sidoo kale way salaantu isgacanqaadku waa sunno laakiin in waqti lagu gaar yeelo sunno ku noqon maayo sidaas ayb taa waa la reebayaa wa minhum man alaqa taxriima mili dalika ka salaati alrakaa'ib allatii laa asla lahaa ayb marka waa inaan marka takhsiiskaas in war ku jiro ayb oo aynan uunan xoog badnayn ayb ayb marka salaada subax iyo salaada casarka bacdi soomaalida laftirkeeda waa yaqaanaan oo waa iska salaamaan wakhtiyadaas meelaha qaarkood koonfurtan iyo salaada marka laga baxo casirka iyo salaada subaxa marka laga baxo cabaar siay u wardinayaan ayaa mar un intay kacaan in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala anabiy inta dhahaan ay isgacan qaadaan masaajidka o dhan waa arki jirna marka taasuu sheegaa marka wax uu ka hadlaaya midaas ayb oo casirkii iyo lagu gaaryeelay maxaa dhacay haddii la yidhaha waxay leeyihiin waa waqtiga malaa'igtu isdhaafayso marka waqti aada u qiimo badan waa malaa'igta dadkiio isa salaamayo inay ka tagto waa fiican tahay ay leeyihiin waa un iska ra'yi ayb waxaa kaluu yidhi ibnu xajar wayustathnaa min cumuumi alamri bilmusaafaxati almar'ata alajnabiya almar'atu alajnabiya waalamradu alxasanu gacanqaadka waxaa laga soo reebayaa naag lama gacan qaadi karo ajnebi ah iyo amrad ayb qaala bnu cabdilbar rawaa bnu wahbin can maalikin anahu kariha almusaafaxata waalmucaanaqata labadaa inuu nacay imaam maalik wadahaba ilaa hada saxnuun wa jamaaca waqad jaءa can maalikin jawaazu lmusaafaxati ayaa ka timid wa huwa aladii yadulu calayhi saniicuhu fi lmuwaطa kaasuuna ku tusaya marka waa bannaynayaa wa calaa jawaasihi jamaacatu alculamaa'i salafan wa khalafaa baabu alakdi bilyadi gacanta qabashadeeda caddaynteediibuu u baab yahay yacnii qofka in gacanta laga qabto wa saafaxa xamaadu bnu zaydin xamaadu bnu zayd wuxuu gacan qaaday ibna almubaarak cabdullaahi ibnu lmubaarak biyadayhi labadiisa gacmooduu ku gacan qaaday waxaa laga qaadanayaa qofka weyn ama ahlu fadligaa qofku markuu gacan qaadayo inuu labada gacmood ku gacan qaadi karo ayb isagoo ixtiraam iyo u yeelayo darteed ayb cabdullahi ibnu mubaarak de nin wuxuu ahaa aad u qiimo badanoo cilmi iyo cibaado labadaba ku qiimo badan oo min yacni kibaari alcaarifiina billaah ayuu ka mid aha marka labada gacmood ayuu ku gacan qaaday xamaad cabdullahi bnu lmubaarak ayb dadka gobol baa marka bidco iyo ku sheegayaan arkay marka laba gacmood dadka laguma salaamo midig bisaa lagu salaamaa iyo dhahayo waana bidci iska leeyihin wax kalena bidco u dhihi maayaane waxaa laga yaabaa dad uunan jeclayn inuu ku arkay iyagoo samaynayo malaha koox uunan jeclaynoo dadka saas labada gacmood dhahayaan ayuu arkayaa bis bidco waayo iska dhahayaa marka yani masaa-isha diiniga intaan go-aan laga gaarin baxhiga ka horeeya wax aadan iska baxsinin ha ku hadlin go-aan laguma qaado karo qofaad jeceshahay iyo qofaad necab tahay ficilkiisa qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sayfun qaala samictu mujaahidan yaquulu xadaanii cabdullaahi bnu sakhbarata abu macmarin qaala samictu bna mascuudin yaquul callamanii rasuulu llahi sal l salama nabigaa ibaray yani tashahudka atashahuda wa kafii beyna kafayhi gacanteyda ay labadiisa gacmood ku dhex jiraan gacanteyda iyadoo ay labadiisa gacmood ku jiraan kamaa yucallimunii suurata min alqur'aan sida uu suurad qur-aanka ka mida i baraayo altaxiyaatu lilaahi waalsalawaatu waalayibaat asalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wcalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh wa huwa bayna dahraanayna isagoo nagu dhex jira sidaasaan dhihi jirnay falamaa qubida markii la oofsaday qulnaa waxaan nidhi assalaamu yacnii cala anabiy assalaamu calayka meeshii ahayd assalaamu cala anabiyi baan dhahnay marka waa la dhihi karaa waa inay bannaan tahay haddii assalaamu calayka la yidhaahdana wax qalada kuma jiraan ayb bal iyadaaba naskii tashahudka ahba masaladanna waa ka soo hadalnay kitaabu salaadan uga soo hadalnay ayb qaala bnu baطaal alakdu biاlyadi huwa mubaalagat اlmusaafaxa wadalika mustaxabun cinda alculamaa wainama اkhtalafuu fii taqbiili اlyadi gacanta in layska salaamo culamada waa isku waafaqeen waa mustaxab ee waxay isku khilaafeen gacanta qofka ma laga dhunkan karaa faankarahu maalikun imaam maalik waa diiday dhunkashadaas wa ankara maa ruwiya fiihi wixii lagu wariyey arrintaa ku saabsanna waa diiday oo yacnii agtiisa kama ansixin wa ajaazahu aakharuuna kuwo kalena way ogolaadeen waxtajuu bimaa ruwiya can ibni cumar ayay xujaysteen annahum lamaa rajacuu min alghaswi xaysu faruu markay dagaalkii ka soo laabteen markay carareen qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu alfaraaruuna faqaala bal antum alcakkaaruuna ana fi'atu lmu'miniin qaala faqabalnaa yadahu nabiga gacantiisaan dhunkannay qaala waqabala abuu lubaabata wa kacbu bnu maalik wa saaxibaahu yada nabiyi sala allahu calayhi wasalama xiina taaba allaahu calayhim markuu alla ka towbad aqbalay nebiga gacantiisay dhunkadeen dakarahu labhariyu wa qabala abuu cubaydata yadda cumar abuu cubaydana cumar gacantiisuu dhunkaday xiina qadima markuu soo galay waqabala zayd bnu thaabit yadda bni cabaas zaydna wuxuu dhunkaday ibnu cabaas gacantiisa xiina akhada bna cabaas birikaabihi ibnu cabaas marka uu yacnii gaadiidkii uu saarnaa uu yacnii qabtay ayb uu kaxeeyey qaala alabhariyu wainamaa karihahaa maalikun ida kaanat calaa wajhi takaburi watacadum imaam maalik wuxuu u kahday hadday tahay kibir iyo isla weynin dadka qaar marka waxaa weeyaan boqoradoo kale iyo waxaa laga yaabaa gacantiis inuu saa u dhigo nin intuu leeyahay ninna meeshaan uu leeyahay nin garabkuu leeyahay nin sankuu leeyahay sankuu sanka u saarayaa waxaasoo kale waa iska takabur ma la ogola taasoo kale imaam maalik wuxuu nacayo waxaasoo kale waayuu leeyahay wa amaa idaa kaanat calaa wajhi alqurbati ila allahi lidiinihi ow licilmihi ow lisharafihi fa ina dalika jaa-izun waxaa loo dhunkanaya hadday tahay cilmiga uu xambaarsan yahay iyo waxa uu yacni cilmiga sharaftiisa iyo kitaabka sharaftiisa iyo haddii loo dhunkanayo dhib ma laha sahlu bnu cabdillaahi tustari ayaa abu daawuud ayuu wuxuu ku yidhi carabkaaga soo bixiy markaasuu abu daawuud carabkiisa soo bixiyey wou dhunkaday marka markaasuu yidhi saas waxaan u yeelay carabkan aad ku akrinayso xadiidka rasuulka waa in la dhunkada waayo marka wuxuu weyneynaa xadiidkii rasuulka soo maahan ayb sidaasoo kale hadday tahay dhib male laakiin hadday calaa wejhi takabur tahay haa qaala waqad jamaca alxaafidu abuu bakri bnu lmuqri juz-an fii taqbiili ilyadi samicnaahu imaamkaas baa wuxuu ururiyey aathaarta ku soo aroortay gacanta in laga dhunkan karo qofka ayb badan buuna keenay waxaa ka mida buu yidhi awrada fiihi axaadiida kaiiratan wa aathaaran famin jayidiha xadiiu zaaric alcabdi wa kaana fii wafdi cabdilqays qaala fajacalnaa natabaadaru min rawaaxilina fanuqabilu yada anabiyi sala allahu calayhi wasalama warijlahu ayaan dhunkanaynay akhrajahu abu daawuud wa min xadiidi masyadat alcasariy wa min xadiidi usaamata bni shariik qaala qumnaa ila nabiy sal ly salam faqabalnaa yadahu wasanaduhu qawiyun waa istaagnay gacantiisaan nebiga dhunkannay ayb xadiid badanoo marka meesha ku sheegay bukhaari fi ladabi almufrad wuxuu wariyey min riwaayati cabdiraxmaan bni raziin qaala akhraja lana salamat bnu lakwac baa wuxuu noo soo bixiyey kafan lahu gacantiisa dakmatan adag kaan oo weyn kaannahaa kafu baciirin waxaad moodaysaa buu yidhi rati cagaftiis faqumnaa ilayhaa waa u istaagnay faqabalnaaha waa dhunkannay gacantaas wa can haabitin annahu qabbala yadda anas haabit oo ardaygii anas aana anas gacantiisuu dhunkaday aathaartaas faraha badan buu keenay marka ayb waxaa kaluu sheegay waakhraja aydan ana caliyan qabala yada alcabaas wa rijlahu waakhrajahu bnu lmuqri waakhraja min طariiqi abi malik alashjaciyi qaala qultu libni abi awfaa ayaa waxaan ku idhi naawilnii yadaka alatii baayacta biha rasuula اllahi sal ly salam gacanta aad nebiga kula mubaayacoota ii dhiib fanaawalaniiha waa ii dhiibay faqabaltuhaa waa dhunkaday qaala nawowiyu taqbiilu yadi rajuli lizuhdihi wa salaaxihi ow cilmihi ow sharafihi ow siyaanatihi ow naxwi dalika min alumuuri addiiniyati laa yukrahu bal yusxabu lama naca ayuu yidhi waa la sunneeya haddii macaanidaa loo dhunkanayo fain kaana liginaahu waa lacag badan yaha loo dhunkana ow shawkatihi awooddiisa ow jaahihi ama wejiga uu leeyahay cinda ahli dunyaa famakruuhun shadiidu lkaraahati arrintaa waa la nacaa aad baa loo karaahaystaa wa qaala abuu sacdin almutawallii laa yajuusu marka middaa adduunyada ma bannaana ayb masaladaa iyadana halkaas ku baxdiyey ogow marka ayb culummadan zamankan iyo joogtana waa iyaguna saas un kuwii hore isugu khilaafsan yihiin isugu khilaafeen ayb qaar badanoo ka mida intooda badan waa ogol yihiin qaar aan ogolaynna waa jirtay aad waxaa uga hadli jiray sheekh alalbani raximahullah oo isagu wou nici jiray aathaar iyo waxbuu keeni jiray isaganaayb baabu lmucaanaqati wa qowli rajuli kayfa asbaxta baabu bayaani xukmi lmucaanaqati mucaanaqadii xukunkeeda caddayntiisii uu baab yahay iyo wa qowli rajuli ninka qowlkiisa kayfa asbaxta see kuwaa bariisatay inuu yidhahdo qala xadaثna isxaaqu qala akhbarana bshru bnu shucaybi qala xadaثanii abi can الzuhriyi xa wxadaثna axmed bnu صaalixi qala xadaثna cambasatu qala xadaثna yunusu can ibni shihaabi qala akhbaranii cabdاllahi bnu kacb bni maliki ana cabdاllahi bna cabaasi akhbarahu ana caliya bna abi طaalibi kharaja min cindi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ayuu ka baxay fii wajacihi xanuunkiisii alladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday xanuunkii uu ku dhintay nebiga faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen yaa abaa xasan kayfa asbaxa rasuulu llahi sal ll ly salama nebiga sidee buu ku waabariistay qaala asbaxa bixamdi illaahi baari'an isagoo nabad qabo ayuu waabariistay faakhada biyadihi alcabaasu gacantiisa cabaas baa soo qabtay faqaala wuxuu yidhi alaa taraahu miyaadan arkaynin anta adiga wallaahi baan ku dhaartee bacda halaatin saddex kadib cabdulcasaa ul inaad addoon u noqonayso miyaadan arkaynin saddex maalmood kadib yani nebiga waa dhimanayaa waay taladana dad kalaa qabanaayo adiga marka waa wuxuu ka wadaa cabdulcasaa waxaad noqonay nin la maamulayo la xukumo wallaahi inii la uraa rasuula allahi sal ly salam waxaa la imala gelinayaa rasuulka sayutawafaa fii wajacihi xanuunkiisaan in lagu oofsan doono dhexdiisa wa inii la acrifu anigu waan garanayaa buu yidhi fii wujuuhi bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib wejiyaalkooda ayaan almowta geerida ka garanaa markay dhimanayaan reer bani cabdilmualib waa fahmayay garana fadahab binaa nakeen ilaa rasuuli illaahi sal ll ly salam nebiga fanas'alahu aan su-aalno fii man yakuunu alamru talada cidda ay u ahaanayso fain kaana fiinaa dhexdeenna hadday ahaanayso calimnaa daalika waa ogaanaynaa wain kaana fii gayrinaa haddii keyrkeen talada ay gashana aamarnaahu waa la tashanaynaa ayb fa awsaa binaa oo talaan siinaynaa wou noo dardaarmayaa marka qaala caliyun wallaahi lain sa'alnaaha haddaan su'aalno amarka rasuulallahi sal ll ly salam nebiga famanacanaaha ou noo diido laa yucdiinaaha annaasu dadkanna siin maayaan mar dambe aan inta baxno talo weydiinno ma talada uu noo diido mar dambe dadka waxna siin maayaan talo wa innii laa as'aluhaa wa innii anigana laa as'aluhaa ma su'aalaya rasuulallahi sal ll ly salam abadan weligey ma su'aalayo yidhi ayb maxalushaahidka nebiga see kuwaa bariistay asbaxa bixamdi illaahi weyaan ayb iyo cali markii uu soo baxay dadkii inay markaa yani ay yidhaahdeen kayfa asbaxa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ayb xaadiid badan baa markaa si cad ugu soo aroortay kayfa asbaxtadaas iyo mucaanaqada iyo ku soo aroortay ayb mucaanaqadaasna marka imaam maalik iyo ibnu cuyeyna isku khilaafay ibnu cuyeynana waa ogolaaday imaam maalikna waa di waa karaahaystay ayb misuu keenay marka ibnu casaakir halkan ista'dana sufyaanu bnu cuyeynata calaa maalik ayuu ka istiidaan dalbay faadina lahu waa u idmay faqaala assalaamu calaykum faraduu calayhi suma qaala assalaamu khaasun wa caamun assalaamu calayka ya abaa cabdillaahi imaam maaliguu ka wada gaar u salaamaya waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faqaala wacalayka asalaam ya abaa muxamed waraxmat ullaahi wabarakaatuhu suma qaala lowlaa annahaa bidcatun lacaanaqtuk haddii aynan bidco ahayn waa ku mucaanaqayn lahayo waa kugu yacnii qoorqooraysiyan samayn lahayn hab ayaan ku sii lahay qaala waxau yidhi qad caanaqa man huwa khayrun minka qof adiga kaa khayr badan ayaa mucaanaqa sameeyey qaala jacfarun jacfar miya qaala nacam haa qaala daaka khaasun arrinkaas khaas waayuu yiri qaala maa cammahu yacummunaa wixii jacfar camimay annagana waa na camimayaanu yiri marka uma saaqa sufyaanu alxadiida can ibni taawuus can abiihi can ibni cabaas qaala lama qadima jacfaru min alxabashati ictanaqahu nabiyu sal ll ly slam alxadiid marka arrinkaa isaga keliya uma yaalee annaga dhan waa na camimayaa buu yidhi intaas isweydaarsadeen marka ayb ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ajaaba qofkii ku jawaaba bilabeyka wa sacdeyka labeyka iyo wa sacdeyka qofkii ku jawaabay ayb ayb marka tarjamada iyo baabkii hore iyo xadiidka xoogaa war badan baa ku jira shaarixa uu dhigayo feerey idinka qofkii ku jawaabo labeyka iyo wasacdeyka qofaa u yeeray markaasuu yihi labeyk ayb qof amar ku leh qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamun can qataadata can anasin can mucaadin qaala waxauu yidhi ana radiifu nabiyi sal l salam nabiga fangalkiisaan ahaa faqaala yaa mucaadu mucaadow qultu labeyka wasacdeyka uma qaala milahu halaaan hal tadri ma garanaysaa maa xaqullaahi cala alcibaad qaala laa maya qaala xaqullaahi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an alla xaquu leeyahay waa inay caabudaan cibaadada cidna aanay ugu darin uma saara saacatan ayuu socday faqaala yaa mucaad qultu labeyka wasacdeyka qaala hal tadri maa xaqu alcibaadi cala allahi idaa facaluu dalika ma garanaysaa addoommada xaq ay alle ku leeyihiin oo isaga isa saaray hadday sameeyaan cibaadada anlaa yucadibahum waa inuunan cadaabin ayb marka qultu labeyka wasacdeykadaas qaala xadaanaa hudbatu wa huwa hudbatu bnu khaalidin qaala xadaanaa hamaamun qaala xadaanaa qataadatu can anasin can mucaadin bihada qال xdثna cmr بن xfs qال xdثna abي qال xdثna اcmش qال xdثna زayd بن whb qال xdثna wاllahi أbu dri bالrbdة qاla kuنtu أmشhi mعa النaبiي slى الlه عlyه وsلم nabigaan la socday fي xaraة الmadيnة madiina dhagaxa aanteeda madmadow meesha xaradan kula socday cishaaan xilli cisho ah istaqbalanaa uxudun buurta uxud baana soo qaabishay faqaala yaa abaa dar maa uxibu ma jecli anna uxudan uxud lii aniga inuu ii sugnaado dahaban dahab ahaan inuu iigu sugnaado ya'tii calaya korkaygu uu ku imaanayo leylatun habeen yacni buurta uxud oo dahab ah inay ii sugnaato oo habeen igu timaado ow halaathun ama saddex ma jecli cindii xaal uu agtaydu yahay minhu xaggiisa diinaarun diinaar uu ka yahay ilaa ursiduhu lideynin inaan u darbaayo oon u diyaar garaysanayo deyn inaan isaga guda maahane ilaa an aquula bihi inaan ku dhahayo maalkii fii cibaadillaahi ilaahi addoommadiisa dhexdooda haakadaa sidaan iyo wahaakadaa sidaan iyo wahaakadaa wa araanaa biyadihi uma qaala yaa abaa dar qultu labeyka wa sacdeyka yaa rasuula allah waa kan marka maxalu shaahidka ayb qaala al akharuuna hum laqalluun dadka xoolaha badan waa kuwa ugu xoola yar aakhiro ilaa man qaala haakadaa wahaakadaa qof sidaan dhahay oo sidaan dhahay maane maalka uma qaala lii wuxuu igu yidhi makaanaka laa tabrax ilzam makaanaka laazim laa tabrax haka zuulin yaa abaa dar xataa arjica fandalaqa waa tegey xataa gaaba canii ilaa uu iga maqnaaday fasamictu sawtan cod ayaan maqlay fakhashiitu an yakuuna curida lirasuuli illahi sal ll ly salam waxaan ka baqay in nebiga loo soo banbaxay cadow u soo banbaxay faaradtu an adhaba waxaan doonay inaan tago uma dakartu qowla rasuuli illahi sal ll ly salam laa tabrax meeshaan ha ka zuulin ayaan xasuustay famakadtu waan nagaaday qultu yaa rasuula allah samictu sawtan khashiitu an yakuuna curida laka waxaan ka baqay in laguu soo banbaxay uma dakartu qowlaka ayaan xusuustay faqumtu waan nagaaday marka faqumtu ay faaqamtu faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama daaka jibriilu waa jibriil ataanii waa ii yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay annahu man maata qofkii dhintay min ummatii ummaddeyda xaal uu ka mid yahay laa yushriku billaahi shay-an isagoon alle cibaadada waxba ugu daraynin dakhala aljannata ayuu galay qultu yaa rasuula allah wain zanaa wain saraq hadduu zinaysto waxhado qaala wain zanaa wain saraq towxiidka marka fadiilada uu leeyahay qultu lizayd inahu balaganii waxaa i soo gaartay annahu abudardaa inuu ahaa faqaala ashhadu waxaan markhaati ka ahay laxadaaniihi abuu darin birabada abuu dar inuu iigu sheegay xadiidkan rabada meeshaas qaala alacmash waxadaanii abuu saalixin can abidardaa naxwahu wa qaala abuu shihaabin can alacmash yamkusu cindii fowqa halaain kitaabu riqaaq ayaan ugu tegi doonaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yuqiimu arajulu ninka ma istaajinayo alrajula qofka min majlisihi fadhigiisa ka kicin maayo ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi wahuwa uweysiyu ismaaciil bnu cabdillaahi wa huwa ibnu abi uweys qaala xadaanii malikun can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhumaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal laa yuqiimu alrajulu qofka ma istaajiyo alrajula ninka min majlisihi fadhigiisa kama kiciyo huma yajlisu fiihi dabadeed waa fadhiisanayaa isaga markaas waa khabarun bimacna nahyi iyounan ka kicinin intuu ka kiciyo isaga uu fadhiisto iyounan yeelin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qiila lakum haddii la idin yiraa tafasaxuu fi lmajlisi fafsaxuu ayb ayb quraada saasay akhriyeen caasim marka laga reebo fi lmajaalisi buu akhriyey qaala xadaanaa khallaadun khallaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa sufyaan can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara can inabiy sal l slama anahu nahaa wuxuu reebay an yuqaama arajulu ninka in la kiciyo min majlisihi laga kiciyo wayejlisa fiihi aakharu mid kale uu fadhiisto markaa walaakin tafasaxuu wa tawasacuu laakiin isku waasiciya isku sikada ayb ibnu abi jamra wuxuu yidhi lafdigan waa caam majaalistoo dhanuu caam ku yahay marka fadhiyada oo dhan ma la ogolo in qof laga kiciyo walaakinahu makhsuusun bilmajaalisi almubaaxa laakiin waxaa laga hadlayo waa majaalista mubaaxa ahee bannaan wa kuwa dembiga ma aha ayb imaa cala alcumuumi kalmasaajidi kuwa cumuumka loo leeyahay sida masaajidda wa majaalis alxukaami waalcilmi wa ima cala alkhusuus meelaha gaarka loo leeyahay kaman yadcuu qowman biacyaanihim ilaa mansilihim liwaliimatin wa naxwiha ninbaa maalan dadkii u yeeray gurigiisuu ka wacay weliimuu u sameeyey fadhi bay qaateen qof in laga kiciyo maaha wa ama almajaalisu alatii laysa lishaksi fiiha milkun walaa idnun lahu fiiha fainahu yuqaamu wa yukhraju minha ninka meelaan laga rabinuu soo galay isagana ma laha mana loo idmin meel uu leeyahayna maaha war iskaga kac waa la dhihi karaa kac ka kac ayb uma huwa fi lmajaalis alcaamati walaysa caaman fi nnaasi bal huwa khaasun bigayri اlmajaaniin ayb waman yaxsulu minhu ladaa dadka waalwaalan oo kale waa laga kici karaa iyo qofkii dhib oo kale iyo uu ka xasilaayo kaakili thuumi nayi toon iyo basal iyo sigaar iyo jaad iyo waxaasuu cunay markaasuu isaga dhanba urayaa warniu naga kac waana urisay waa la dhihi karaa ayb wasafiih ninka dabaalkaana waa la kicin karaa idaa dakhala majlis alcilmi aw alxukmi nin iska haqiil oo doqon oo hadduu majaalista yacni cilmiga uu fadhiyo dadkii culummada waa niqaashi lahaayeen isagii meesha muxuu ka sameynaa marka warniw adiga iska tag in leeda tawakal cala allah ayb dhima ma laha way halkaasu sheegayna ayb faannaasu fi lmubaaxi kulluhum sawaa marka waxyaabaha mubaaxa dadku waa ku siman yihiin halkaa marka waxay ka hadlaan masjidka oo kale qofku hadduu meel kaaga soo hormaro asaa iskale musqul iyo aado kale iyo asaa leh haddii uu meel wax ku akriyo masaajidkii buu zaawiye ku leeyahay meeshaasuu wax ku akriyaa qur-aankau dadka ugu akriyaa ama xadiidka ama fiqiga ama yacni fadwada iyuu ku bixiyaa isagaa lagu yaqaanaa waa in looga kaca haddii marka qof uu ka fadhiyo waa uga kacayaa waxaa kaloo ka mida safka horoo kale ilmaha yaryarkaoo kale in laga bixiyo gadaal la geeyo iyadana waa liyelinii minkum ulul axlaami wannuha ayuu yihi nabiga sal alla ly slam sawaaridoo kale tiirarka qof baa raba inuu sunnaysto tiirkuu rabaa inuu sutro ka dhigto qofna waa meeshii u iska fadhiyaa waa iska sheekaysana wareebelo iga siko meeshaanan sutro ka dhiganaya waa sax leanna waa soo marnay cumaraan soo marnay oo dadka ku sheekaysanaya tiirarka waxaa uga xaqnimo badan dadka ku dukanaya xaggoodu yidhi cumar waa soo marnay ayb meelaha masaajidda ayaan kusoo marnay jalladkii koowaad ama labaad ayb ad waxyaabahaasaa laga bixinayaa marka ayb meelahaasu ka saaraya وبالله التوفيق وهذا آخره بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد